dadweynaha reer somalilan ayaa weli dhegta u taagaya natiijada ku meelgaarka ah ee doorashooyinkii isku sidkana ee somalilan ka qabsoomay saddex iyo tobankii bishan aynu ku jirno ee noofembar inta badan gobollada iyo degma doorashooyinka somalilan ayaa tirintii codadka la soo gebagabeeyey islamarkaana sida xeer ku dhigayo waxa ay si toosa ugu soo gudbeen natiijooyinkaasi soo dhammaaday ee gobollada iyo degmooyinku heer qaran gobollada iyo degmooyinka ay tirinta codadka doorashadu soo dhammaadeen waxaa ka mid a gobolka awdal iyo degmooyinkiisa gobolka saaxil iyo degmooyinkiisa gobolka togdheer iyo degmooyinkiisa iyo gobolka sanaag iyo degmooyinkiisa waxaa sidoo kale la soo gebagabeeyey degmo doorashada caynaba oo iyaduna ah degmo ka tirsan gobolka sool waxaa sidoo kale isagana la soo gebagabeeyey xalay tirintii codadka degmooyinka gobolka togdheer iyo guud ahaanba gobolka togdheer iyada oo sida uu sheegay guddoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka somalilan islamarkaana ah xubin guddiga doorashooyinka ka tirsan oo ka howlgelayey gobolka togdheer axmed cismaan xasan waxaa hadda loo soo gebagaboobay tirintii codadka xisbiyada iyo madaxtooyada ee gobolka togdheer kiyo marka hore degmada oodweyne ay horay iyadu usii gudubtay ila hargeysa laakiin go-aankii guud ee gobolka ayaa saacadda iminka noo soo dhammaaday noo gebagaboobay alxamdulilah ilaahay baa mahadleh xarunta guud ee hargeysa oo insha allahu natiijada lagaga dhawaaqi doono marka la ysku wada yimaado waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa shacbigii gobolka togdheer maxaan ku dhahdaa ste nabadgelyada leh u codeeyey waxaan sidoo kale ugu mahad celinaynaa ururadii iyo axsaabtii tartanku dhex maray dhinaca kale waxaa iyagana tirinta codadka la soo gebagabeeyey gobolka awdal iyo degmooyinkiisa iyada oo sida uu warbaahinta u sheegay xuseen cabdi cali oo ahaa xubintii guddiga doorashooyinka heer qaran ee ka mas-uulka ahaa islamarkaana ka howlgelayay gobolka awdal iyo degmooyinkiisa waxaana warbaahinta u sheegay in si nabadgelyo ah ay ugu soo gebagabowday tirintii codadka ee gobolka awdal waxaa noo soo gebagaboobay tirintii codadka iyo soo saaristii natiijada oo aanu ku jirnay wakhtii hore inay noo dhammaatay ahayd xalay laakiinse kolley cabashooyinka iyo xalinta cabashooyinka ay soo gudbinayaan xisbiyadu mawradu ayaanu ka jawaabaynay dibudhaca nagu yimid ee kooban taasaa sababtay guud ahaan gobolka awdal si fiican bay uga soo dhammaatay hawshii tirinta codadka iyo soo saarista natiijada dhammaan degmooyinka gobolka awdal ee lughaya saylaac baki iyo booramo aan soo gebagoynay xalay shacabka reer somalilan baa guulaystay waxaa guulaystay cid kasta oo doonaysay inay somalilan qaran jira oo noqoto taabagala oo ictiraaf adduunka ku leh waxaa noo qabsoontay doorasho hufan oo xor iyo xalaalah shacabka reer somalilanna waxaan leenahay natiijada waxaa lagu soo saarayaa wakhtigii uu sharcigu sheegay ee xeer ninety one ku qoran kadib dhici mayso sidaa daraaddeed waxaa laga horsugo komishinka doorashooyinka qaranka gobolka awdal wuxuu ka mid yahay gobollada ay soo dhammaadeen tirintii codadka iyo soo saarista natiijadu waxaa kaloo soo dhammaaday gobolka sanaag oo ay joogtay commishoner faadumo iyo gobolka saaxil oo uu joogay commishoner ibraahim waxaa kaloo soo dhammaaday gobolka sool gobollada kalena laga yaabo caawa iyo marwadjeex guud ahaana waxaynu si rasmi ah natiijada looga sugi doonaa komishinka doorashooyinka qaranka oo ku dhawaaqi doonaa wakhtigiisii waxaan u mahadnaqayaa dhammaan cid kasta oo naga taageertay fulinta qabashada doorashada weyn ee baaxaddaa leh ay ugu horreeyaan ciidamada qaranka jamhuuriyadda somalilan oo kaalina furnimaa ka geystay howlgelinta ballaadhan ee gees ka gees jamhuuriyadda la geenaya sanaaduuqda sugidda amniga iyo amniga mas-uuliyiinta iyo shaqaalaha komishinkaba waxaan kaloon u mahadnaqayaa ardayda jaamacadaha oo muujiyey karti dheeraada waxaa kaloon u mahadnaqayaa bulshada reer somalilan oo muujisay inay yihiin dadgeeya inay noqdaan qaran madax bannaan oo ka dhabeeya himiladiisa islamarkaana gutay waajibaadkii dastuuriga ahaa welibana si xilkaasnimo iyo nabadi ku jirto u gutay uguna dareeray safafka codaynta ah islamarkaana ku dhiibtay codkooda waxaa guulaysanaya somalilan guud ahaan waxaa guulaysanaya shacbiga goobta ah marka la eego hannaanka dimuquraadiyadeed ee somalilan ee hal qof iyo hal cod waxa uu somalilan ka soo bilowday sannadkii labadii kun iyo labadii kadib markii aftidii dastuurka ay hirgashay labadii kun iyo kowdii ee la dhaqangeliyey nidaamka xisbiyada badan waa kan aqoon-yahan maxamed muuse oo ka mid ah mutacalimiinta iyo dadka aqoon-yahanka ee ku nool magaalada hargeysa si dhowna ula socday doorashooyinkii somalilan ka dhacay saddex iyo tobankii bisha waxay suuntaysaa in doorashooyinka somalilan ee dimuquraadiga ah ee muddadaas dheer soo jiray ay yihiin qaar la ysku hadlayn karo tusaalena u noqon kara guud ahaan qaaradda afrika iyo caalamkaba gaar ahaanna ummadda soomaaliyeed in xalka dimuquraadigii uu yahay mid la ysku hadlayn karo lana tijaabiyey somalilan ay tahay tusaalaha ugu wacan ee lasoo qaadan karo marka waa horumar aada u ballaaran oo ku dayasho mudan khadar maxamed cakule v o a hargeysa